wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa dowlad goboleedka jubbaland ayaa wada dadaalo ay uga qayb qaadanaysa in xal waara loo helo dadka xoolahoodii ku waayay abaarihii iyo fatahaadihii sannadihii lasoo dhaafay ku dhuftay dalka gaar ahaan deegaanada jubbaland kuwaasoo in badan oo ka mid a ay hadda barakac ku yihiin deegaanada loo diyaariyey sida luglow istanbul ceeljaalawan iyo ceeljaalato oo ku yaala duleedka magaalada kismaayo wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa dowlad goboleedka jubbaland maxamed nuur cali ayaa sheegay inay jirto siyaasad wasaaradda uga degsan sidii xal waara loogu heli lahaa dadka barakacayaasha ee xoolahoodii ku waayey abaarihii iyo fatahaadihii ku dhuftay dalka gaar ahaana deegaanada dowlad goboleedka jubbaland dadka soomaaliyeedna waxay u baahan yihiin in loogu garab istaago ama lagu garab istaago waxyaabaha ay haystaan oo potentialka sida resourcega ay haystaan oo hadda cawska oo kale iyo maxaan ku yidhahdaa inay dadka shaqaystaan intii wax gacanta laga siin lahaa annaga wasaarad ahaan siyaasaddan waxay tahay in mar kastaba xal waalar la raadiyo xalka waara wuxuu wax u taraa bulshada soomaaliyeed maxaa yeelay dadka soomaaliya hay-adaha deeqbixiyaasha way ku daaleen inta badan aad baa loo caawin jiray laakiin wax isbeddelah oo muuqda ma jirin sidaa daraaddeed wasaaradda siyaasad waxay la timid ah in wixii lagu caawiyo dadka ayagoo la taaban karo run ahaantii la arko hay-adda fawn runtii way aragtay waxyaabihii ay dadka soomaaliyeed ay ugu talagashay gaaraan wasaaradda xanaanada xoolaha kala shaqaynaysay oo la taaban karo ama taabagalay ayagoo ay shaqaynayaan runtii waa noogu mahadceliyaan sidoo kale annagana waa ugu mahadcelinaynaa wada shaqaynteenana waan kusii xoojinaynaa insha allah intaa kuma sii ekaan doonto wada shaqaynta sidoo kale dadka soo saaray cawskan oo iskaashitooyinkaas sidoo kale insha allah wixii baahiyahooda waan ka dhegaysanay waxaan rajaynaynaa insha allah inaan ka jawaabi doono mar dhow baahiyooda aad baad umahadsantiin wasaaradda xanaanada xoolaha ayaa horay xoolo nool ugu qaybisay dadka barakacayaasha ah ee ku nool deegaanada luglow istanbul ceeljaalawan iyo ceeljaala tuuhe waqooyiga magaalada kismaayo